ciidamada ammaanka dalka faransiiska ayaa weli heegan ku jira inkasta oo dhaqdhaqaaqa magaalada baariis uu caadi ku soo noqday kadib saddex maalmood oo falal argagixiso la xidhiidha ay ka socdeen dalkaasi kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobiyo toban qof jimcihii shalay ayaa booliska faransiisku waqooyiga magaalada baariis ay ku toogteen saddex qof oo looga shakisnaa inay geysteen weeraro mataana ah hase yeeshee hal qof oo laga shakisan yahay in weeraradaa ay ku lug lahayd ayaa weli boolis ku raad joogaan haddaba wariyaheenna maxamed colaad xasan oo washington ku sugan ayaa khadka telefoonka ee magaalada baariis kula xidhiidhay khadar axmed xasan oo wax ka barta dalkaasi faransiiska isagoo ugu horreyn weydiiyey wararkii ugu dambeeyey
waad mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in weerarkaasi uu kusoo afjarmay guul bay ka sheeganayaan ciidamada ciidamadii la howlgeliya howlgalkaa sameeyey shan qof baa howlgalka lagu qabtay oo ilaa iminka warbaahintu sheegaysaa in lagu toonsan yahay oo jeelka ku jira marka ilaa iminka xaaladda guud ee dalkuna way degan tahay dadku sidii hore maaha oo way way degan yihiin marka shalay oo kale magaalada baris meelo badan baa xidhnayd madaarka oo kale meelo badan baa xidhnayd o aanay dawladuhu kasoo degaynin sidoo kale treenka u kala goosha madaarka iyo isku xidhaa caasimada mu shaqaynaynin si guud ahaan magaaladu way isku furan tahay xaaladuna way degan tahay maanta qadar waxaa jirtay qof dumara oo looga shakisanaa inay ku lug lahayd weeraradan argagixiso oo ay boolisku ku raad joogeen wararkii ugu dambeeyey ee baadidoonkeeda maxay sheegayaan ilaa iminka warbaahintu waxay sheegaysaa in lagu raad joogo laakiin aan wax weli la helin waa gartay mar haddii la dilay kuwii looga shakiyey inay ka dambeeyeen weeraradii argagixiso ee dalka faransiiska gelgelay dareenka dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool waa sidee guud ahaan dareenka muslimiinta dalkan ku nool waxaa la odhan karaa way kala qaybsan yihiin qayb baa soo baxaysay oo warbaahinta lagu arkayey oo garamaan sidatay iyo boodhad saddexdii diimood soo qaadatay oo leh saxaafadda xorta ah in la caburiyo maaha oo iyagu fikirkaa qaba laakiin majority say u badan yihiin way waxay lahaayeen inta badan dadyagu aan muslimka ahayn waxay soo qaadanayeen boodhar ay ku qoran tahay shaswishaakle oo micnaheedu tahay waxaan ahay ama waxaan taageersanahay wixii ay qoraysay saxaafaddu laakiin muslimka badidiisu waxay sheegayaan ama soo qaadanayeen wixii saxaafaddu qoraysay saxaafaddii la weeraray ma taageersanin laakiin wixii dhacay waanu ka xunnahay ayay taasi ka midaysnaayeen shalay oo kale haddaan kugu celiyo waxay ahayd maalin jimcaha oo muslimiin fara badan oo malaayiin gaaraya dalka faransiiska magaaladooyinka dalkaasi ay ku nool yihiin xarumaha cibaadada iyo masaajidda shalay xaaladdu siday ahayd shalay dhammaan masaajidda laga khudbadda laga gelayay intii khudbaddu aanay bilaabin subaxii imaamka muslimiinta waddankan faransiiska khudbad buu ka jeediyey telefishinka koowaad ee dalkan isagoo ugu baaqaya imaam kasta oo khudbad ka gelayo wadankan masaajid ka mida in uu dhacdadii halkaa ka dhacday uu cambaareeyo uu kasoo horjeesto uu dadka masaajidka imanayana uu ka waaniyo waxaasoo kale ama dhalinyarta ah in aanay ku kicin runtii masaajid kasta khudbadka khudbadda way ka gelayeen imaamyadu dadkana way ka wacyigelinayeen khudbaddu markii ay dhammaatayna guddoomiyaha imaamyada faransiiska ee wadankan faransiiska ayaa shir jaraayad qabtay wuuna cambaareeyey wixii halkaa ka dhacay waanuna ka xunnahay buu yihi muslimna laguma sheegi karo dadka sidaa u gelayay sidaa waxaa sameeyey qadar waxaa jira in isoo bax la qorsheynayo in lagu qabto maalinta axadda berita ah sida warbaahinta faransiisku ay tabinayso dalkaasi magaalooyinka waaweyn si faransiisku ay u muujiyaan midnimo qaran qabanqaabada iyo hadalhaynta isu soo baxaasi ma laga dareemayaa magaalooyinka dalka faransiiska gaar ahaan baariis oo aad adigu ku sugan tahay si fiican baa looga dareemayaa tusaale ahaan xalay oo kale madaxweyne francois holland baa hadlay uu ku celceliyey midnimada iyo muhiimadda ay u leedahay dalkiiyo dalkan iyo isu soo baxaasi in ahmiyad weyn ay u leedahay si uu usii xoojiyo daqiiqado ka hor waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha manuel valis isaguna wuxuu ku celiyey mar labaad in laysu soo baxo beri meel kasta la yskaga soo baxo tuulo kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta oo waddankan ku yaala marka dadku ay way diyaar garoobeen waana u diyaar inay isu soo baxaan oo muujiyaan shucuubtooda
kaasi wuxuu ahaa khadar axmed xasan oo ku nool dalka faransiiska oo khadka telefoonka ee washington ugu waramayey maxamed colaad xasan